munaasabada caleemasaarka suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir oo ka dhacday deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellaha hoose waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo qeyb ay ka ahaayeen culummo odayaal nabadoonno ugaasiyo iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay qeyb ka ahaayeen qaar ka mid a wulaada wilaayaadka islaamiga munaasabada oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxay beesha tuni ku dooratay suldaan guud oo beesha ku hogaamiya kudhaqanka shareecada islaamka suldaankaas oo loo doortay suldaan maxamed cabdulqaadir iyadoona munaasabadu ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana sidaan hore u sheegnay ay kasoo qeyb galeen marti sharaf kala duwan sheekh maxamed abow cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka oo marti ahaa islamarkaana ka qaybgala munaasabada ayaa si weyn usoo dhaweeyay magacaabista suldaanka beesha tuni isagoona tilmaamay in suldaanka ay si weyn usoo dhaweynayaan haddii ay yihiin mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga beesha tunne ee jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo gobollada kale iyo baay iyo inta kaleba suldaan buu u yahay aad baan usoo dhoweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida qiimaha leh ee waxa weeyaan wanaagga uu ku jiro ay beesha tunne u dooratay suldaankeeda oo juhuudda intaan la-eg lagu baxshay xafladdan qiimaha leh oo aad iyo aad u qurux badan iyo sida loo karaameeyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka guud ee cusub ee ay dooratay beesha tunni oo isagana goobta ka hadlay ayaa ugu horeyn mahad alle kadib u mahadceliyay dhammaan ugaasyada nabadoonnada iyo waxgaradka beesha tunni ee soo magacowday isagoona kula dardaarmay inay la shaqeeyaan islamarkaana ay u fududeeyaan xilkan culus ee loo dhiibay waxaan kaloon u mahad celinaynaa dhammaan waxgaradka salaadiinta nuqubada dhallinyarada haweenka beesha tunni toddoba tol i toore oo meelihii ay degayeen oo dhan isaga yimid hadday ahaan lahayd banaadir hadday ahaan lahayd jubbooyinka hadday ahaan lahayd shabeellada hoose iyo nawaaxigood oo dhan waan idinkaga mahad celinaynaa doorashadii aada i doorateen iyo caleemasaarkii aada i caleemasaarteen waa idinka aqbalay waan idinka ajiibay waxaan ilaahay ka baryayaa xil culus ayaa la ii dhiibay inuu xili xilkaas ilaahay ila qaado garabkayga ilaahay galo idinkana soomaalidu waxay tidhaahdaa far keliya fool ma dhaqdo faaray bixisaa haddaad i garab istaagi weysaan oo garab i gacal ii noqon weydaan waxba keligay ma qaban ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abow cabdiraxmaan oo soo xiray munaasabada ayaa tilmaamay in ujeedada loo magacaabayo salaadiinta wilaayaadka ay tahay in salaadiinta ay ku hogaamiyaan beelaha ay madaxda u yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka isagoona dardaaran dhowr ah goobta ka jeediyey
waxaa maanta farxad inoo ah inaan ka soo qayb galno xafladda caleemasaarka suldaanka guud ee beesha tunni suldaan maxamed cabdi maxamed cabduqaadir waxaan rabaa dhowr kelimood inaan uga qayb qaato oo dhammaanteen dardaaran inoo ah waxyaalaha ugu horreeya ee laga rabo suldaanka uu ugu horreeya maxamed cabduqaadir waa nashru dacwa fii awsaati alqabiila inuu diinta ilaahi subxaana wa tacaala faafiyo uu ku faafiyo qabiilka dhexdiisa waxaa kaloo laga rabaa hor yaallo suldaanka iyo salaadiinta kaleba maadaama laga dhawaajiyey marxaladna lagu jiro oo nicamka hadda sheekha maxamed cabdalla uu ka sheekeynayey duulaan lagu yahay ummadda inay ku booriyaan inay ka qayb qaataan halganka loogu soo horjeedo cadowga ilaahi subxaana wa tacaala